Howlgalladan ay fuliyeen maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa ahaa kuwo lagu furayay qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee dhex mara xaafadda Garsoor ee galbeedka degmada Gaalkacyo waxaana hogaaminayay duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ay weheliyaan xogayaha maamulka dowladda hoose iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada waxaana lagu guuleystay in la furo wadooyin cusub sidoo kalena la burburiyo dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisay waddada. Duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo markii howlgalkan uu soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la baneeyo wadooyinka xaafadaha magaalada Gaalkacyo si loo helo dhismayaal waafaqsan sharciga iyo sidoo kale wadooyinka looga baahan yahay magaalada.
siduu u sheegay gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyihii howlo shaqo ku maqan yahay gudoomiye bedel gudoomiye ku-xigeenka hawsha nala hayay reer Gaalkacyo maamulka dowladda hoose idinka wakiilateen shaqada idin haya bulshadana mas-uul ka ah dowladdana mas-uul halkan uga ah galmudug waxaan ogtihiin inaan maalin walba maalintii mas-uuliyadda anigo ilaa maanta inaan ka shaqaynayno horumarinta hadda habadda tabartu intay la eg tahay inaan horumarinta magaalada ka shaqaynayno boqol kiiba boqol wixii karaankeenna uu la egyahay aanan tabarteenna hagran wakti ku bixinnay waxaan rabnaa inaan ugu baaqo bulshada reer gaalkacyood dadka caadaystay inay wadooyinka xiraan furan inay diidaan wadooyinka la furaayo inay wadooyinka kuwa furan caqabadeeyaan oo dhagax iyo tuurin kale iyo jidgooyo ku samaynaya inay ka waantoobaan baa ugu baaqana sida guddoomiye ku-xigeenka uu sheegay mudane siciid ciise cigaal waxaan rabaa inaan runtii uga mahad celiyo waaxda howlaha guud iyo xildhibaanada golaha deegaanka runtii waktigooda sida volunteerka ugu bixinayay juhdiga geliyey maamulka xaafadda isxilqaanka iyo didaalka halkan ka socota dadka aqbalay guryahoodii oo dhisan in la dumiyo ee saakay halkan laga dumiyey guryo indhihiina u jeedaan ee dhisnaa ee hadda goobjoogga ah waxaan leenahay waa mahadsantihiin maamulka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa howlgalladan uga gol lahaa in lagu furo wadooyinka ay isticmaalaan shacabka magaalada iyadoo sidoo kalena lagu burburinayay dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhisay hareeraha waddada